haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana nala socodsiinaya maxamed colaad xasan
sanadihii u dambeeyey falalka la xiriira nacaybka dadka soo galootiga ah iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay muslimiinta ku jiraan ayaa ku soo kordhayay dalkan maraykanka laba dhacdo oo dhowaan dab lagu qabadsiiyey masaajidyo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan degan tahay dalkan maraykanka ayaa cabsi ka dhex abuuray muslimiinta gaar ahaan soomaalida oo iyagu maamulayay labadaasi masaajid weerarkii hore ayaa lagu qaaday saddexylaaatankii bishii tagtay ee abril masjidka xarunta cumar islamic center maalin kadib afarlaatankii isla bishaasi abril ayaa haddana dab kale lagu weeraray masaajidka al raxma ee xarunta mercy islamic center oo wax ka yar hal mayl u jirta masaajidkii hore ee suuqa ka ee soomaalida booliiska magaalada minneabolis ayaa ku raad jooga nin caddaana oo ay aaminsan yihiin in labada weerarba uu geystay kaasoo ka soo muuqday isagoo maaska xiran kamiradaha masaajidaasi masjidka alraxma dadkii ku dhex jiray markii dabka lagu weeraray waxaa ka mid ahaa jaylaani xuseen oo ah agaasimaha hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka ee keer faraceeda gobolka minnesota waxuu iga waramay weeraradani waad mahadsantaha horta runtii waa yaab weeyaan in maalin axad iyo maalin sinin ku xigta in laba masjidoo haddana isku dhow sida hadda u arkayno inuu nin soo weeraray markii ugu horreysa masaajidka ka ku yaala intuu imaaday isoo gaas wata uu raba runtii in meesha dhan uu gubo alxamdulilah ku guulaysan waaye inkastoo ise markii la dadamiyey dabkii oo runtii dabkii xitaa waxaan kaga fakanay badanaa gaaskii wuxuu maray wuxuu raacay bibekii hoose biyuhu ku garoorayeen marka xaggaasuu dabkii dhanaa maray sida hadday noo sheegaya qolooyinka dandamista annagoo taa ku wareersan oo anigii xitaa imaam oo arrinkaa aan ka hadlayna oo masaajid alraxma joogna ayuunbaa dabkii na soo gaaro nin kalo dee ninkii meesha imaado dabkii haddana ka shiday waa maalintii labaad ilaa haddana runtii culays badan bay nagu tahay masaajidao dhan waan soo wada jeednaa masaajidda hadda kamarooyinka si xunba fiirinayaan si maaragtay ilaalisa marka waan dareemanaa culays badan muslimiintii shacabkii dadkii sanadkana waa afar jeer hadda masaajida la galay sanadkii hore minnesota sagaal masaajid baan haynaa taariikh ahaan iyo cadad dhibaato saasoo kale u dhacda runtii minnesota hadda ugu badan maraykanka sidaan hadda u arkayno laakiinse alxamdulilah waxaan leenahay horta dhib badan ma gaarin qofna kuma dhaawacmin laakiin masaajid masjid raxmed dabaqa saddexaad baa gubtay howlweygeedii marka alxamdulilah horta wax kastaba ilaahay baa ma aragtay ka sugaynaa faraj laakiinse dadaal in la sameeyo oo gaar ahaan weliba dadka masaajida ku tegta inay si gooni iyaguna ay ka qayb galaan amniga taasoo ah ma aragtay in qofku soo jeedsado sababta waxa wey anagu masaajidan waa iska furan yihiin dadka waan soo dhawaynaynaa weliba dadka cusuba diinta ku cusub kulli waan soo wada dhawaynana lakiin haddana waxaa loo bahan yahy dadku inay aad iyo soo jeedsadaan islaam nacaybkuna sanad walba uu sii kordhanaya waxayna ka mid tahay runtii dadaalka dadka muslimiinta iyo waxqabadka dadka muslimiintuna mar walba waxay soo jiidanayaan islaam nacayb laakiin insha allah anagu waxaan arkaynaa dastuurka iyo hay-adaha nabad sugada inana taageerayaan waxaanna waxaan u baahanahay runtii inaan wax weyn laga qabto taana diyaar baan nahay muddaad u halgamaysay oo aad u doodaysay xuquuqda dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalidana magac weyn baad ku dhexleheedoo bulshada soomaalida ee gobolka minnesota in badan baad dhacdooyinkooda iyo dhibaatooyinka loo geysta ka hadashay laakiin markan ugu dambeysay adigoo masaajidkii ku dhex jira oo arrimo ku saabsan un difaaca iyo xuquuqdooda u dhex jooga in masjidkii la gubay oo ad ku dhex jirto dareen nooco ayaa shaksiyan ku gelisay horta runtii waaba aamini kari waaye markuu ninkii soo ordan ugu yidhahda dab baa shidan maba aamini waayeba ilaayo anagii aan madaxii la galay dabkii oon arkay oo alxamdulilah dadkii meesha ku jira iyo ciyaal meesha ku jiraan ka soo saarnay horta waa dee waad dareemi kartaa moogtaa wixii inay yihiin wax runa anagu waan aaminsannahay oo maalin walbada xafiiskeena way soo gashaa in nala soo handido oo xitaa aniga shaksiyan maarata dad yidhahdeen maarata waan ku dilaynaa waxaasuna waan soo marnay waana dareem laakiinse inay dhacdo wixii aan meeshii dhex taaganahayna taasina waxa cajiiba ila noqotay aniga gaar ahaan alxamdulilah qofna dhib kuma noqon laakiinse inaan ka taxadirno aan u malayna cibradda weynaan ka aragnay marka fariinta kuu dirtay maxay dhacdaas waxaan dhihi karaa inaan in waxaanu ka hadlayno inuu dhab yahay oo loo baahan yahay runtii in dadaal la sameyo dad badan baa qarsada arrimahan markaad qarsatid dhibtaasi siday u socoto bay dad kalena gaaraysaa marka waxaan dhihi lahaa hana yaraysan dhibaatooyinkan inkastoo aan dhihi karno masaajidadu waa goobahaan dhihi karno aad baan u ilaalinaa laakiinse waan ogahay dad badan oo muslimiina oo lagu dhibo shaqooyinka lagu dhibo guryaha bannaanka lagu dhibo iyagoo wax cuneeya ama iyagoo wax gadanaya lagu dhibo ay yar dhibsanayaan oo ay leeyihiin qofkaa billi haddana igu soo laabtaa waxaan dhihi karaa adigu haddaad ka aamustid qofkaasi qof kaluu u socdaa dembigiisana waxaa laga yaabaa adaa qaadan kara haddaanad runtii wax ka oran marka waxaan dhihi lahaa dadka iyaga oo nala soo tashanaya warwarkeen warkana soo gaarsiin hadday dhibi ku dhacday annagu mar walba waan la talinaa sida ugu habboon ee nabadooda ku sugan laheen qofkaa dhibta wadana iska qaban lahaa baan la shaqaynayna insha allah marka taana runtii waa wax weyn laga barto because waxa weeyaan ninkani nin soo laalaabanayo ahaa haddii mar hore la qayli lahaa laga hadli lahaa waxaan arkayaa inay tahay mar hore la afjari lahaa marka dhacdooyinkan waxay kusoo beegmeen xili magaalada minneapolis guula ay ku tallaabsadeen muslimiinta oo masaajida la ogolaaday in shanta waqti la adimo oo meel ka baxsan masaajidka dibadiisa laga maarata microfonku ka bixi karo ma qabtaan tuhuna in xiriir ka dhexayn karo arrintaas iyo iyo iyo iyo dhacdooyinkan iskusoo beegmadooda horta waa waa run weeyaan mar walba oo muslimiintu ay heer gaaraan diintooda inay horumariyaan waxaa jira dad badan aad u nacab oo ka hor imanaya inkastoo hadda eedaankii naloo ogolaaday anagoo keer ahaan already waxaan helnay imailo iyo hadallo iyo telefoona na soo wacay oo dad maaragtay runtii ka xun inta badan ay u banaayeen dad minnesota aan ahayn oo adugu magaalooyinka kale maraykanka ah marka mar walbo ay muslimiintu runtii ay muujiyaan diintooda dhib baa ka imanaysa laakiin san waxaan ku dhihi lahaa jaaliyadda muslimiinta ah waxyaabaha u waaweyn aan ka baran cashir ka qaadan waxa weyn dadka aamusa unbaa lagu sii cageeya dadka hadlana waa la sharfaa waa la daayaa gudoomiyaha gobolka minnesota tim walls ayaa cambaariyey weeraradan isagoo taageeray muslimiinta halkani waa minnesota qof walba waa inuu awoodaa inuu xor u noqdo ku camalfalka diinta uu aaminsan yahay dadkayga muslimiinta ahow qalbigaygu idinla jiraa maanta umana dulqaadan doono gacanka hadal iyo rabshado loo geysto saaxiibadeen iyo dariskeenna ayuu ku yidhi tim walls fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka maxamuud muuse xasan oo loo yaqaano b b c waxa uu ka mid yahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa soomaalida gobolka minnesota waxa uu si dhow ula socday dadaalada maamulka gobolka iyo kan magaalada minneabolis ee ku aadan ka jawaabista weeraradan dowladdu si fiican ayay u resbonsatay local governmentiga fire fireku markiiba runtii waxay yimaadeen goobta kamana fogeyn waxna si wanaag ahayd fire fireka masaajidka araxmo iska soo horjeedaan taas waxay fududaysay in markiiba la xakameeyey dabkii waxaana si wanaaga islamarkaas waxaa jiray ilaa boqol cunug inay ku jireen daycare center masaajidka uu leeyahay oo qaybta basementiga ah markiiba la badbaadiyey ilmihii oo si nabada loo saaro sidoo kale runtii waxaa iyaduna aad u fiicnayd markiiba booliisku waxay yimaadeen soo gaareen goobta isla markaasna waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo runtii qaybta infestashka subisa ay markiiba siilgareeyeen ereyadii oo ay xireen kadibna su-aala la weydiinaya dadka qaarkood hataa meesha maraya marka runtii maalinta ku xigtay waxaa yimi jief booliiskii iyo dhammaanba jaaliyadda soomaalida muslimiintii iyo dadka aan muslimiinta ahaynba oo kristanka juushka diimaha kala duwan isla markaasna waxaa talaadadii loo tacsiiyey dhibkii dhacay mandaydii waana arrin runtii aad looga naxay waxaa kaloo aad iyadana u fiicnayd dhammaan dadkii dariska ahaa noocay rabaanba ha ahaadaan jaaliyadaha kala duwan cadaanka laatiinaha natitanka aad ayaa looyim loo taageeray maalinta arbacada ahayd sidoo kale waxaan tagnay state capitalka dhammaan madaxdu waxay qobatay shi jiraciid oo ay uga hadlayso in goobaha cibaadada oo dhan aan ahayn meesha nacayb oo dadku ay diimahooda si xor ah cibaadaysan karaan islamarkaasna ay waajib tahay saa la socoto colaad tani intii la dilay georgia fraud runtii amnigu aad ayuu u saameeyey magaaladan iyo gobolka minnesotaba taasna hadda waxay sababtay in bill weyn la baasgareeyo oo lagu bartuutigaranayo arrimaha seftiga waxaa wanaaga qayb ayaa ka ah fayd santarada in qalabka securitiga oo dhan iyo goobahooda oo dhan la maalgeliyo oo loo qondeeyo bajetka hadda seshinka xirmaya bisha may oo runtii ay tahay markii ugu horreysay oo goobaha cibaadada securitigooda aad looga shaqaynaya tanina waxay ka dambaysay runtii dhacdooyinka isdabajooga ahaa oo ka dhacay marka runtii waxaa moodaa dowladdu in si aad u dhow ay communitiga ula shaqaysay ayna ka xuntaa wixii dhacay sheekh yuusuf cabdi cabdulle agaasimaha jamciyadda islaamiga ah ee waqooyiga ameerika ee loo yaqaano iyana oo ay ku midaysan yihiin in ka badan afartan masaajid oo ku yaala meelo kala duwan oo maraykanka ah ayaan weydiiyey waxa ay muslimiinta uga dhigan tahay dhacdooyinkan u dambeeyey dhacdooyinkaas runtii waxay ahaayeen dhacdooyin soo jireen ah laakiin soo badanayay marmar ka dambayse kasoo darahayay reportingkooda iyo gudbintooda loo gudbiyey ama xagga dowladda ama communitiga si fiican u ogaatana ay iska yarayd ayay ahayd masaajidda dhibkaan muddaa lagu hayay laakiin waxaad moodaa dadkii dhibka ku hayay in ay yacni geesinimo ka qaadeen qarsoonaantii ama inaana wax laga qabanin kuwii hore awal waxaa dhici jirtay masaajidda in la jabsado wax laga xado wax lagu bubuufiyo wax lagu qoro maxaan ku idhahaya waxyaaba noocaas ah laakiin hadda waxaad moodaa in tallaabo kale oo loo soo gudbay oo dab ah ama waxqabadsiin ah horeyna u dhacday in dee laba qarxiyey masjid masaajidan ka mid ah salaad subax la qarxiyey oo masajidka bloomington daarulfaaruq ee ama labadii kun iyo toddobiyo tobankii marka waxaad moodaa arrin issoo taraysay ahayd muddooyinkan oo u baahan hadda inaysan intaan ka sii badanin oo wax laga qabto dhacdooyinkii ugu dambeeyey oo kale marka masaajidka la gubayey hadda aan dhex fadhino oo masjiduraxma dad baa ku dukanayey ma cidluu ahaa sidee sidee ugu suura gashay qofka inuu soo galo oo masaajidka dhibaatada u geysto arrintaasi horta baaritaan baa weli ka socda sida ay ku dhacday qofka siduu kusoo galay laakiin masaajidka xilli lagu tukaday intaan ka warhayo oo salaaddii ay dhammaatay oo laakiin xafiiskana uu shir ka socday imaamka midda kalena ay jirtay ilmana ay ku dhiganhayeen caruur meesha lagu hayay ayay ahayd oo xilligaa marka salaaddii waa laga baxo muddo salaaddii marka laga baxay muddo kadib ay ahayd yuusuf maxamed cumar oo ka tirsan hay-ad la yidhaahdo aizaya oo ah isbahaysi ay ku bahoobeen dad diibo kala duwan haysta gaar ahaan faraceeda muslim collision of isaya ayaa aaminsan in weeraradan ay ka dambeeyaan dad doonaya inay cabsi geliyaan muslimiinta maraykanka gaar ahaan soomaalida walaalow fariin dirayaan koley dadku dad yarab weeyaan dadka waxaan wada oo dhowr meeloo isbaahinayaan isleeyahay iskana dhigaya inay meel walba joogaan aad bayna u kooban yihiin marka barnaamijkaasi waa uun cabsigelin iyo argagaxgelin iyo laga yaabo barnaamijyo kaleo iyo islaamkii uu kusoo xoogaysanaya minnesota hadday ahaato dhankii legislatorka iyo madaxdii maarata senadka iyo howska ku badanaya hadday ahaato siriyadii aada loola shaqaynayo oo ciidihii iyo adinkii iyo la fasaxayo baa laga yaabaa inay carqalad ku yihiin ama carqaladeen rabaan dadka saas arrimahan ku kacaya dhacdooyinkan u dambeeyey ee masaajidda lagu weeraray kadib ayaa culummada iyo imaamyada soomaaliyeed ee masaajidda gobolkan minnesota waxay bilaabeen dadaal ay ku doonayaan in lagu adkeeyo ammaanka masaajidda iyo xarumaha barashada diinta islaamka waxaana toddobaadkii hore socday shirar ay imaamyada iyo maamulada masaajidda ka yeelanayeen sidii looga shaqayn lahaa ilaalinta ammaanka dadka muslimiinta ah iyo goobahooda cibaadada iyadoo lala kaashanayo maamulka gobolka iyo magaalooyinka iyo hay-adaha ammaanka ee dalkan maraykanka dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay weeraro loo geystay masaajidyo ku yaala gobolka minnesota iyo cabsi arrintaasi ay ku abuurtay muslimiinta oo ay soomaalida ugu horrayso ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colal xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo